gudoomiyaha degmada dhobley xasan cabdi xaashi ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala degmada dhobley iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay jirta xaalad ba-an oo dhanka biyaha ah qaar ka mid a deegaanada hoos yimaada ee degmada dhobley iyo weliba degmadaba isagoo hay-adaha samafalka ugu baaqay in gurmad deg deg iyo wax ka qabasho ay ka sameeyaan xaaladaha taagan haddaba gudoomiyaha degmada dhobley mudane xasan cabdi xaashi ayaa sheegay in xaalada biyo la-aan ay sababtay geeri ilaa dhowr ruuxa iyadoona hay-adaha samafalka ugu baaqay in biyo dhaamin deg dega ay ka sameeyaan degmada dhobley iyo deegaanada hoos yimaada waxaan halkan ku duubaynaa baaq ee ku saabsan baahi daran oo ka jirta ama oon daran oo ka jira deegaanka degmada dhobley saad la socotaan waxaan ku jiraa xilligii roobka dayrtu u di'i jiray ee bisha oktoobar dhexdeed u di'i jiray wax roob oon hayna ma jirto waxaa jira kulayl iyo oon aad u daran oo deegaanka o dhan saameeyey saameyna ku yeeshay dadka xoolodhaqatadaha iyo xoolihiiba meel biyo ku jiraanna ma jiraan waxaa naloo soo sheegayaa dad herbaadiya oon u dhintay nin baadi daydeeyey oo oon meel dhexa ugu dhintay iyo saddex qof oo maxasa oo deegaan kale oo isla uun deegaanka degmada dhowle hoos yimaada mataqaana iyagaa ku dhintay haddaan la helin roob waxaad moodaa arrintu inay faraha kasii baxayso marka waxaan codsanaynaa annagoo ah degmada dhobley maamulkeedii in dadka wixii loo qaban karo iyo wixii gurmada la soo gaari kara in loo qabto waxaan baa qalkan uga dirayaa hay-adaha samafalka oo caawiya dadka inay biyo dhaamin sameeyaan oo deegaanka howlgalaan waxaa kaloon u baaqayaa dowladda jubbaland oo runtii iyadana doorkeeda raba inay qaadato annaga ka degmahaan doorkana waa qaadanaynaa iyadana waxaan baaq u dirayaa inay dadkaas loo soo gurmado wixii lala qaban kara lala qabto haddii xaaladdu si hatoo roob aan la helinna xaaladdu aad bay u adkaanaysaa dadkuna aad iyo aad bay ooman yihiin kuleelka dhacayana wax caadiya ma aha aad iyo aad bay uqurshada xilliga kaliisha wax biyo oo lahayana ma jiro xoolo waxay u dhammaanayaan biyo la-aan dadkiina runtii dhimashay bilaabeen haddaan la helin gurmed wax ku ool ah waxaan aad uga baqaynaa in arrintu ay faraha ka baxdo oo ay gaadho xillian waxba laga qaban karin marka anoo baaqaya ku celinaya cid kasta oo wax ka qaban karta hay-adaha samafalka dadka muxsiniinta ah dowladda jubbaland dhammaan waxaan u dirayaa baaq deg deg ah oo ah in la sameeyo biyo dhaamin dadkana loo soo gurmado insha allah annaga haddaan nahay degmada dhobleyna doorkana waan qaadanaynaa si kastaba ha ahaatee hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo aadaya xilli kuleel daran uu jiro kuleelkaas oo sababi kara biyo la-aan baahsan iyo weliba in dadku iyo dunyadu ay saameyn gaara ku yeelato